wasiirka wasaaradda caafimaadka hiya daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka furay mashruuca yareynta nafaqadarrada carruurta soomaaliyeed doctor cali xaaji aadan wasiirka caafimaadka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay xoogga saarayso caafimaadka iyo daryeelka hooyada iyo dhallaanka soomaaliyeed waxauna intaa ku diray in ay jiraan tiro caruur soomaaliyeed kuwa ah oo haatan qarka u saaran nafaqadarro waxaan aad xaqiijinayaa in dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka federaalka ay ka go-an tahay in wax laga qabto dhibaatooyinka caafimaad ee dalkeena ka jira gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka waxaa la hirgeliyey dhowaan qorsho qaran ee nafaqada ku saabsan kaas oo la daahfuri doono january laba kun labaatan iyo shan sidoo kalena waxaa hadda soo gabagaboobay ama soo gabagaboobaya qorshihii guud ee national transformation balaanka qaranka ee laba kun labaatan iyo shan laba kun labaatan iyo sagaal dalkeenna wuxuu ku jira xaalad aada u adag oo nafaqa darri ilaa hal dhibic lix milyan oo caruur ah ayaa halis ugu jirta nafaqa darri in ka badan shan boqoloo kun oo caruur ahna waxay wajahayaan noocyada ugu daran ee nafaqa darrida ilmaha nafaqa darrida ba-an ay hayso waxaa laba iyo toban jeer ay kaga jaanis badan yihiin dhimashada ilmaha kale ee caadiga ah wax ka qabashada xaaladdaasi waxay waajib ka dhigaysaa inaan u midowno sidii loo badbaadin lahaa carruurtaas iyo hooyada soomaaliyeed soomaaliya oo ka mid ah waddamada ugu badan ee hooyada iyo dhallaanka ay ku dhintaan hadafka ugu weyn iyo legasi goolka ugu weyn ee higsanaysa wasaaradda caafimaadka waa in wax laga qabtaa oo la yareeyaa dhimashada hooyada iyo dhallaanka waxaan ugu mahad celinaynaa saaxiibadeenna garab nagu siinaya oo nala garab taagan taageeradooda sidii aan yoolkaas u xaqiijin lahayn waxaan mar labaad xaqiijinayaa sida ay ugu go-an tahay wasaaradda caafimaadka in wax laga qabto nafaqadarrida iyo xaaladaha dhibaatooyinka ka jira caafimaadka dadweynaha waxaana ammaanaynaa hal abuurada noocaan oo kale ah ee la iska kaashanayo loona midoobayo in xaaladdan wax laga qabto ayadoo lagu wajahaya qaab midaysan ma aha nafaqadarrida inaan u wajahno cunto keliya dadkan aan u qeybinno mana aha inaan caafimaadka keliya xaggiisa ka eegno mashruucan ayaa lagu wadaa inay ka faa'idaystaan carruur soomaaliyeed kuwaas oo ku sugan gobollada dalka